waxaan ku sugan nahay aagga asqurus meelaan ka fogey marka horeba waxaan ahay deegaamadaas ciidamada jooga oo dalaawiista puntland aaggoodii iyo aag u dhowna hadda way ku sugan yihiin wax dhibaataa oo ka jirta asqurusa ma jirto inaa hawl yakaatee kabixitaan horta deegaanka laga baxay ma jirto deegaankii iyo aaggiisaba waa joognaa waxaa hadda asalaab sheeganayaan iyo dagaalo iyo carra ay qabsadeen iyo dad ay laayeen waxaasna wax wax ka jiraan ma ahaa waa wax propagandaa iyo been iyagoo iska leeyihiin ma garat ciidamaduna aaggoodii waa u dhow yihiin wayna ku sugan yihiin aaggii adigu de wax yaroo iska canalo colaad dhexdaa un ahbaa xoogaa ciidamadu wax yar ay soo sirteen oo usoo dirteen xagga wayna u dhow yihiin wayna tegi doonaan meeshooda haddaan la idmo sida ugu dhaqso badan waa tahay taliya waxaa sheegtay in iminka aad ku sugantihiin duleedka deegaanka af urur ee gobolka bari marka maxaa lagu micnayn karaa kabixitaankaad ka baxdeen deegaankaasi sidoo kale waxaa sheegtay taliya in khilaaf dhexdiina uu soo kala dhex galay muxuuse yahay khilaafkaasi ma jiro ma jiro khilaaf dhexdiyadaay ma jiro waxaan isku khilaafnana dee maba nooli karaan ummad deegaankeedii joogta baan nahay cadowda iska ilaalisa ummadda caynkaasana mar khilaaf kama dhex imaan karo haddaynan dal isku hayn oo diin isku hayn oo duunyo isku haynin wax khilaafuu kama dhex imaan karaan ma ahin dee dadka daaqsinta iyo dhulka iyo ku dirdiraa anagu ciidan baa nahay ma garata ciidankuna dee kolay dee wixii uu meel ku tagaana waa amar wixii uu meel kaga tagaana waa amar marka ma diriri karo mana iskhilaafi karo waxna nama dhex yaalaan ma garata mana iskhilaafsanin taliya waxaa jira warar sheegay in deegaankaasi aada uga baxdeen gadood aad samayseen kadib markii aad ka weydeen xuquuqdiinii dowladda puntland wararkaasi maxaa ka jirana wararkaas waxna kama jiraan oo iska brobagando ciidamada puntland xuquuqna ma waayaan haddii ay xuquuq waayaan dee maaha cawashuu shaqayso puntland ciidankeedu wadanku u dhashay ma garat waa gartay wadankuna xuquuq kaliya looguma taagin wadankii iyo dalkii iyo dadkii iyo diintii iyo wixii ummadda mas-uulka ka ahayd iyo wixii loo igmarogaayaan ciidamada puntland ma garat hadda haddayna helinna xuquuq la-aan uga bixi mayaan hadday helaanna xuquuq helis ku joogi mayaan wadanka way u dhashay waan gartay taliya waxaa jirtay in marar badan dagaallo ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka bari kuwaasoo u dhexeeyay ciidamada puntland iyo al-shabaab iminkana waxaa la soo sheegay in xiisad dagaal ay ka taagan tahay qaybo ka mida gobolka bari markaa maxaa idinka qorshaysan dagaalkaad kala soo horjeedaan ururka al-shabaab waxaa nooga qorshaysan waa wixii horay uga qorshaysnaa wax hadda laga go-aan qaadanaya maaha horeb horey baa loo qaatay go-aankeeda waddanka dhammaantiis qilbad kasta waqooyi koonfur bari galbeed mar alaala meeshuu cadow ku leeyahay qorshaa ka degan qorshahaasna waa in la difaaca waddanka ma garas bari oo keliya maaha buuraha goolis ama calmadow maaha haddii alla ku idmahayo gees keliya maaha mar allaala meeshii amniga mooye meeshii cadow leh waa go-aankeeda horaa loo qaatay in laga sugo lagana sisheeyo lagana laayo cadow qorshe ka dambeeyana ma imaan kaa unbaa ka degsan ugu dambayntii wax baaqood u dirayso dhanka dowladda puntland iyo shacabka ku dhegaysanaya taliya ma jiraana baaqa iyo dadka shacabka iyo kulli dowladda iyo dhammaan wixii dhegaysanayo ka fahmaya afka soomaaliga waxaan baaq ugu dirayaa dhammaantood meel kasta ay jiraan waddanka in si wada jir ah shacabka ciidamada cudamada maamulka dhammaan in loo qaato sidii loo difaaci lahaa wax kale oo lagu xiraana aysan jirin ama xuquuq ha ahaato ama mishaar ha ahaato ama cid kale wax dareemaysa ha ahaato dadka iyo muslimka iyo dhammaan waxaan baaq u dirayaa cadowga aan afirkiyaha lahayn oo gurunka ah buuraleyda goolis iyo soomaaliya meel kasta lagaga sallalay in loo laayo jisa la-aan baan u dirayaa baaqa ummadda soomaaliyeed iyo dowladaha mid kastaba haate maamulada iyo tan soomaaliyeedba in si wada jira loo difaaco loogana saaro cadowga si dhaqso badan wadan